gacanta ka geliyey laakiin yaanu kuma dayna intaasaa bal horta farqiga udhexeeya ay tahay laakiin bal taasi ixbaarkaa kitaabka farqiha ugu dhexeeye kol hadduu kala noqday oonu isagii ama siin ama aanu icaaraynu markiiba kala noqday waxba suuradii kalunbay lamid noqonaysaayo isagoo kitaabka afka ugaba sheegayo isagoo intuu tuso haddana kala noqda wax farqiga udhexeeya ma jirto bal markaa taas buu muqaaranaynaya wuxuu leeyahay tan markaa aan hayno munaawaladan dambe ijaazadii mucayankahaydee lahaa kitaab fulaan iga warisaa tan kuba wariye wax miise ay ka leedahay ama masiyo ay ka leedahay ama dheeraad iyo mudnaan ay ka leedahay ma jirto waaba isla mid mana soo kordhinaysa wax kitaabkio laystusa iyo iyadoo afka laysaga sheega waxba uma dhexeeyaan intaas buu yidhi inaanay waxba in aanay ijaazadii mucayankeed ama kitaabku markuu mucayankahay aanay maziyatani kaba lahayn ama aanay mudnaan iyo ka mudnayn oonay ka horeyn markaasay islaba mid yihiinna fuqahada iyo usuuliyiinta qolooyinka xoogoodii muxaqiqiinta ayd waa siday kuba tegeen laakiin ahluxadiidka marka la eego camalkooda kuwoodii hore iyo kuwooda dambaba yar aragsidan kitaabkii la arkay ama gacantaaba dee laysu dhiibay ha uu ruuxii ha kaba noqdo nusadiisii dib ha u qaba qaateen tacliimkan iyo taskiiskan ayay siiyaan inay yar mudnaan leedahay oo masiyo ka leedahay kii iyadu aynu soo marnay ee kitaabka un afka laysaga sheegay iyadoonu kitaabku joogin bal waa intaa inta uu sheekhu halkan inoogu sheegay labadaan ku laabmaya markaasaan qaybaha dambana eegi doonaa oo wuxuu idhi ama idaa naawala hadduu ninkii mujiiska ahaa uu dhiibuu gacanta ka geliya kitaabkii daalibkii uu ijaasaynayey wastaradda munaawaladu marka horeba taabay ahayd laakiin waa intan wastaradda uu ceshado oo kitaabkii uu la noqdo oo uu ka dib uga qaato inuu kala noqdo fi lwaqti waa macna fi lxaal markiiba gacantiisii kuma dayn oo muddana ma siin ee kitaabkii intuu u dhiibay unba oo uu ijaazeeyey ayunbu haddana kitaabkiisiiyo nusadiisii dib u qaatay horta saxa waa ansaxaya oo labadan xaala munaawaladu waa munaawalo saxiixa ijaazadaasna waa ijaazo saxiixa taasi iyada horta waa mid shaksi hadduu doono haddaba inuu kitaabkii caynkaa sheekhan ka wariye uu ijaazeeyey sayna kitaabkiina ma arag ma hayste waa tan lagala noqdee seebuu u yeelaya seebuu yeelaya seebuu ku warinaya marka wuxu uhi walmujaazu macnaa walmujaazu lah wey waa kii wax loo ijaazeeyey hadduu doono inuu kitaabkii caynkaasa sheekhan ka wariyo ijaazadaas aga wariyo ama munaawalada addaa uu gudanaya gudashada halkani macnaa dee waa tan xaalat aladaadu waa marka dambe isagu dadkii gaadhsiinayo uu warinayaa weeye oo ciddii dee uu warinaya isaga kasii warinaysay ayuu u gudbin min nuskati nuska ayuu ka gudanaya ka warinaya nuskadaasoo qad waafaqad waafaqday marwiyahu wixii uu wariyey ee loo ijaazeeyey kitaabkii ah nuska lamid ah oo nuskadii sheekiisa nuska ay isku mid yihiin oo waafaqsan ayuu isagii oo markaasay ku waafaqsan tahayna nuskadan waaba laga qoray iyadiio iyadaa lagu eeg loo eegayo iyadaa lagu saxay oo isagaaba dee bal markaa nuskadan ama waxa weeyaan dee ruux siqiiba haba yidhaaho nuskadani waxay lamid tahay nuskadii adiga lagu markaa munaawaladaadii ama lagu ijaaseeyey bay iskuba mid yihiinba wey haddii dee uu nuskadii sheekhaba helo uu kuna kalsoon yahay waxa weeyaan salaamadeeda ay takyiir iyo isbedel dambe iyo wax dambo lagu kordhiyo ee ka nabad gashay taasna uu ku kalsoon yahayna min baabi awla ayay noqon be bal nusko waafaqsan wixii uu wariye loo ijaaseeyey ayuu wax ka warinayaaba wey intaas wuxuu hi wahaadi haddaba munaawaladan caynkan ah ee aan kitaabkii laysasiin laysna caadiyeyn laysat uma sugnaaninoo lahaa iyada munaawaladan maziyatan wax dheeraad ah wax mudnaan ah wax fadiilo ah ma laha cala aladii cala alkitaabi kitaabkii aladii kitaabkaasoo cuyina la cayinay ee la magacaabiye layidhi kitaab fulan baan ku ijaaseeyeyaanu meeshaba oolinbe fil ijaasati ijaazadii lagu cayinay ee lagu magacaabay waayo waxa udhexeeyaaba waa kitaabkao laystusay un ama laysu yar dhiibay iyo iyadoo kitaabkii dee kana kitaabkii baa meesha ka maqan waa intaas xuduur iyo qaybana halkan wax weynay soo kordhinaysaa ma jirto kol haddaanu kitaabkii la isagii daalibkii u hadin kitaabku cinda almuxaqiqiina muxaqiqiinta kuda muxaqiqiinta u wadaan oo qolooyinkii fuqaha iyo usuuliyiintii iyaga taa agtooda waa lamidun oo dee waa munaawalo saxiixa agtoodabe laakiin ijaazadii mucayanka wax mucayana loo ijaazaynayo shaksi mucayana ayuunbay la midtoo siibay la rusbo noqonaysaaye kama horayso mudnaanna kama laha ayuu leeyahay bal taas iyagu ha ku tegeene laakiin maazahu macnaa waxa mayize u yeelay jacala laha mayiz maziye weye waxa maziye u yeelay noocan oo taa la cayinay ee kitaabkiiba mucayanka yahay inay ka leeday maziyo iyo mudnaan waxa iyaga kuba tegay ahlulxadiidka qolooyinkii ahlulxadiidka ah aakhiran waa fi zamani akhira waa kuwii dee qaadiciyaad yar ayay kala soo naqlinaya wax walow dee maaha waktiyadeena iyo waktiyo ku dhow bal ciraaq waa waktiyo kala horeeyo raggii hadalladan soo naqliya dee qaadiciyaad yabaa kala mid ahaa bal markaas oo isagu qarnigii lixaad yaba ahaa raggiisii waa zaman waktiyadaas oo deesashadoodiiy waa si ay kaba arkeen waa waktigaa dambe iyo waqidmana waa fi lqadiim oo akhiran waqidman wuxuu wadaa waa fi lxadiidi waalqadiim macnaa zamanadii dambe muxadisiintii iyo mashaayikhdii ahluxadiiskee joogay iyo kuwii kaba sii horeeyeyba labadaba agtooda tusinta laystusayee laysu yardhiibay ama kitaabkuu yahay mid la keenay nusqadii mid la keenay ay tahay ayay leeyihiin waxoogaa dheeraada ama masiyay ka yeelanaysaa kii afka un laysagaba sheegay kitaab fulan un la yidhaho kitaabku meesha uu kaba maqnaa iyaga agtooda qolooyinkaa kale waxay leeyihiin tacyinkan iyo dee iyo tashkiiska wax sidaas waa udhexeeya waa xuduurkan iyo qaybada waxba uma dhexeeyaan kol haddii aan tamliig jirin icaara jirina bal taasi waa suuro suuro kalena waa inoo sheegayaa halkan suurooyinkii munaawalada oo wuxuu ihi ama idaa mashayku lam yandurma qalin waxay dhan ama hiyo idaa dee haddii waxa weeyaan ama mema iyo idaa hadday meesha istiraacaan kolley mid baa ziyaadahay ficlanna maada ayunbaa iska ziyaadaan ama idaa mashayku ama ida shayku sheekhi lam yadur haddii aanu lam yandur eegin ma wixii axbarahu oonu u fiirsan oonu rogrogin axbarahu uu keenay ee uu keenay adaalibu ninkan daalibkii laakiin ictimada uu de isaga ictimaadsaday oo u cudsanayo uunoo dee kalsooni ahaan man ruuxii axbara keenay alkitaaba kitaabka walxaal huwa shaksigaasna muctamadun ku siqa ayuu yahay oo la ictimaadsado ruux siqa uu yahay sax iyaduna uu sidaa ugu ijaaseeyo saxa waa ansaxayaa iyadana ijaazada iyo munaawaladaasi mid saxiixay noqon waila haddii aanu waxa weeye dee ruuxani ruux siqa ahayn kitaabka keene sheekina kitaabkii ma hubsan ma aqriin ma rogrogin fadala waa burayaaba munaawalada iyo ijaazadaasi midna wax kastoo qaad ma yeelanayso istiiqaanan istiiqana istiiqaana waa yaqiinsi yaqiin ahaan iyo hubaal ahaan taasi way buraysaaba weye basena waa suuro kale laakiin suuro shalaysa aynu soo marnay maxay ahayd kada an yaxdura adaalibu bilkitaabi lah cardan wahada alcardu lmunaawala washaykhu duu macrifatin fayandura uma yunaawil alkitaaba muxdira yaqul hada min xadiidi sarwihi w oo waxa suuradan shalay soo maray nin daaliba ayaa kitaab ama axaadiis buu la imanaya sheekh buu ugu keenaya ula imanaya waa u dhiibaya wuxuu odhanayaana de waa axaadiistaadii kani ee iga ii ijaazeen sheekha waa nin aqoon loo xaafidba ama macrifo leh kitaabkii buu qaadayaa wuu eegayaa rogrogayaa si uu hubsado bal axaadiistiisii uun inay tahay uu riwaayada u lahaa iyo in waxyaalo aan axaadiistiisii ahayn ay ku jirto si uu kala ogaado markuu arko u fiirsado u arko inay axaadiistiisii tahay ayuu intuu dib ugu soo celiyo isagii daalibkiiyo uu dhiibo ayuu odhanayaa iga weri taas suuro aynu ku soo marnay weye suuradii waa suuro tii uno laakiin waxa weeye arrin baa dee in yar baa farqi udhaxayso halkaa hore haddii uu ina soo yidhi washeekhu duu macrifatin fayandura imaka maxay tahay suuradani ninkii daalibkaabaa kitaabkii keenaya ninkan daalibkiina waa nin dee siqa horta sheekina uu kuba kalsoon yahay markuu yidhaha waa dee axaadiistaadii ama waaba kitaabkaagii ee dee axaadiistaadii i ijaazee wuxuu isagu ictimaadsanayaa o ninkan daalibkee siqada qawlkiisaoo isagoon kitaabkii eegin hubsan rogrogin ayuunbuu odhanayaa waan ku ijaazay marka inta udhaxaysa tii hore waxay ahayd washeiku duu macrifatin fayandura kitaabkii uu eegi hubsan markuu arkay in axaadiistiisii too wax kale oo ku sugani aanu jirin sideedii ay tahay ayuu u ijaasaynaya kana ma eegayo laakiin ninkan ku kalsoon yahay ninkan buu ku kalsoon yahayo kalsoonida uu ku kalsoon yahay daraaddeed ayuu yihi waayo waan ku ijaaseeye isagoon kitaabkii inna hubsan bal wixii kuba sugnaa ninkan baalibkiina waa nin siqa marka wuxuu leeyahay suurada iyadoo de ninkan siqada khabarkiisii la ictimaadsanayo wuu ansaxaya munaawaladaas iyo ijaasadaasba way ansaxaysa laakiin haddaan ninka nin siqa ahayn oo nin lagu kalsoon yahay aanu ahayn sheekuna uu taa la yimaado wax kasoo qad ma laha ijaasada iyo munaawaladaas waa mid baadila wey waayo lamaba oga inuu waxan uu ijaaseeyey ee uu hayo de axaadiistiisi uu riwaayada u lahaayo uu sheekhyadaas ka wariyey inay tahay iyo in kaleba lama kala hubsan ninkiina nin lagu kalsoonaanayo maaha markaa taasi way buraysaa wey bal markaa intaas buu imika yidhi oo halkii hore sala aynu soo marnay ayay de cibaarada mafhumde waseekhdu macrifatin fayandura wixii ee muqaabilkeeda ahaaye ama taasi manduuq bay ahaydeen mafhuum ahaan aynu waxa weya halkaaba aan kaga fahmaynay ama ka qaadanaynay ayuu halkan inoo cadeeyey oo wuxuu yihi marka ama idaa mashayku sheekhi lam yandur haddaanu eegin maa wixii axbarahu uu keenay adaalibu ninkii daalibkaa waxan uu keenay ee kitaabkan uu wato ama axaadiistan qoran ee wato aanu isha marin oon hubsan laakin ictamada uu ictimaadsado man ruuxii axbara kitaa keenay alkitaab oo ninkan daalibka ee kitaabkan wata uu dee ku kalsooni uu ku qabo daraaddeed kaasun uu ictimaadsado walxaal huwa ninkan daalibkiina muctamadun ruux siqa oo la ictimaadsado uu yahay saxa wuu ansaxaya oo munaawaladaasi way ansaxaysaa ijaasadaasna ijaaso saxiixay noqon ninkii daalibkaana sheekii sidaasuu wax kaga warinaya oo waxay noqonaysaa mid uu kaga wariyo sanad ahaanna kaga taxamulo wailaa haddaanu ruux muctamada ahayn ruux siqa ahayn sheekina aanu hubsan eegin axaadiistii sidaasna wuxugu ijaazeeyo fadala waa buraya ijabataas waa tanaawulkaas iyo ijaazadaasba istiqaanan yaqiin ahaan wey oo iyada taasi iyado wax kastoo qaad ma noqonayso ijaaza ma noqonayso wax lagu wariyo tanaawul markaa aan toosnayn adigu dee saxiixana ma noqonayo iyada taaso munaawalad iyo ijaazadii midna ma ansaxayso kol haddaanu xaaladu taa ahayn wain yaqul hadduu yidhaaho waa sheekhi culimada qaarna waa ijaazadoodii ba aysan odhan jireen ajaso waa waxay de isticmaaleen ay laba yimaadeen ajasuhu ninkan daalibka ah waan u ijaaseeyey kitaabkaa in kaana hadduu yahay daakani waa waxan markaa uu keenay ninkan daalibkii uu keenuu sife weeye min xadiisiya xadiiskaygii hadduu yahay de wixii qalad iyo taxriifka ku yimaadan anigu beri baan kaba ahayn fa huwa kaasi ficlun ficil weeye ficilka oo xasanun wanaagsan oo ay sameeyeen culimada qaar ijaazadoodii ay sidaa kuba sameeyeen yufiidu waxaan u faa'iideynaya macnaa ijaazo wax lagu wariyo ama munaawalo wax lagu wariyo noqon oo halkan xaysu meeloo waqaca uu dhaco atabayun hubsasho ama caddaan ay caddaatay inuu xadiiskiisii sheeka yahay marka ay caddaato taasi oo ijaazadii dabadeed ama ruux lagu kalsoonyahe khabarkii ay u caddaato inuu dee waxani marwigii sheeka yahay iyada markaa oo taasi faa'iiday keenaysaayoo waa ijaaso saxiixay noqon ama munaawala wax lagu wariyo basana waxa ay tahay suuradan bal markaa imika dambe uu inoo sheegay sheekhu raximah llahu tacaala haddii sheekhi ayuu ninkii daalibka ahaa kitaabkii uga keenay sheekhu markaas iyada tadna ma rogrogin oo ma hubsansa suuradii horeynu soo maray laakiin wuxun baabuu yihi hadduu aniga xadiiskaygii yahay bui hadduu xadiiskaygii yahay macnaa axaadiistii aan riwaayada u lahayn can fulan can fulan kaba wariye uu yahay waanu ijaazay dee wixii dalada iyo wixii taxriifka lagu sameeyana beri baan kaba ahay intaasuu yihi oo waa suuro tii hore waxay aydin waan ku ijaazeeyey isagoon hubsan waana tahay inay baatil tahay aan soo aragnay kol haddaanu ruuxan istiqa ahayn hadduu siqayina la ay ansaxayso suuradanna waxa weeye waa arrinka waxaa halkan ku qorani haddii aniga axaadiistaydii aan riwaayada u lahaa ay tahay ee aan warinaye waanu ijaazeeyey buu yihi culimada qaarna waa dee si ay odhan jireen oo kitaabkan waxa ku sugan waan ku ijaazeeyey hadduu xadiiskaygu yahay intaas buu yihi macbaraat ibn alkalad walwahan bay raacin jire marka wuxuu leey taas horta waa ficil fiican oo xaq wanaagsan laakiin marka waxay noqonaysaa goorma wax lagu warin karaa oo ninkii daalibkaa suuradan wax ku warin karaa n isagu waa kan waa iska duway wixii qalad ahaa iska beri yeeliye wahan xadiisaydii hadday tahayna buu yidhi bal marka ay caddaato ee la hubsado inay tani xadiiskiisii ay tahay oo axaadiistiisii ay tahay oo dee ta laguba hubsanayaana waa dee ruux siqa ah oo lagu kalsoon yaha sheegay inuu markaa ninkan axaadiistiisii uu warinayo riwaayada u lahaa ay tahay taas baa la ogaaday oo waxaa caddaatay inuu xadiiskiisii yahay markaas ijaazadii way soconaysaa waxbaa lagu warinaya shaki lagaba warinaya intaa wy oo marka adigu ay caddaato inay riwaayadiisii tahay axaadiistiisii ay tahay wax ku sugan oo ama wax isbedelo ku yimidna aanu jirin ruuxii bal markaas taa ijaazadii loogu ijaazeeye suuradeedu ay ahayd ama laftiyadu taa ahaa markaa waxbuu ku warin karaa shaki kaga warinaya ijaazo saxiixay markaa noqon culimada qaarna waa si habdi ay la iman jireen oo ay samayn jireen wain yaqul hadduu yidhaaho mujiizkii weeye kii wax ijaazeynayey ajaztuhu ninkan baalidkaa waan u ijaazeeyey kitaabkan in kaana hadduu yahay min xadiisihi xadiiskaygii hadduu yahay oo wixii anugu aan riwaayo u lahaa ka mid yahay waan u ijaazeeyey fahuwa horta cibaaradaas iyo qeydka caynkan ah iyo ruuxii oo bal dee wixii aan xadiiskiisii ahayn inuu soo dhex gala ayuu meesha kaba saarayaaye ficlun waa ficil xasanun fiican oo wanaagsan kolle markaan aqriyayno wasankana in kaana da min xadiisi da min xadiisihi fahuwa ficlun xasanu oo waan badinaynaa inagoon tanwiininahay sin wasanku inoogu hagaago bal markaa waa ficil fiican oo wanaagsan oo meesha ka saaraya wixii qalad iyo wixii balwahamee dhacay buu ka saari wixii aan xadiiskiisii ahayn ama ciduun kitaabkiisa dhex gelisay buu meesha kaba saarayaayo horta waa ficil fiican yufiidu waxaanu faa'iideynayaa oo iyadaa bal markaa xagga riwaaye ahaan weeye oo hadda wax lagu warin karaa wey xaysu meeloo waqaca uu dhaco atabayunu tabayino mastarkeed weeye waa caddaansho ay caddaatay inuu kani xadiiskii sheeka yahay markaas taas buu faa'iidadiisa ay noqonaysaa ruuxu wax uu ku warin karaa wey suurooyinka aynu soo haynay oo dhan ijaazadu waxa ay ahayd ama munaawaladan waxaa la socotay ijaazo waa casharkii kale kuwan ku soo aragnay iyo maanta suurooyinkan aan haynaba ijaazo way taali meeshii ee waxay ku kala dunaayeenun dee bal tamriig iyo icaaradii aynu soo marray iyo umuurahan kalen saaka arkay inay ku kala duwan yihiin iyadoon kitaabkii tamriig ama icaari jirin ama lagala noqonayo oo ruux markiiba la noqonayo iyadoo laystusayba ama waxa weeyaan dee soo daalibku kitaabkaa uu keeno bal wixii hubsan iyo waxyaalo umuuraha anu casharkan saaka ku arkayno marka waxaa suurooyinkaas oo dhan qaabilaya munaawaladii hadday dhacdo laakiin wax ijaaziya aanay laba socon inay labadaasay u kala baxayeen oo casharkii kale dadkan kusoo aragnay suma almunaawalaatu imaa taktarin bilidni awlaa intaasu yidhi munaawalaadkii waxaa loo samceeyey nasaan shalayba soo sheegnay waa suurooyin dhowray leedoo dee ta aan ilaa shayba haynay inay ijaaza la socoto iyo inaanay la socon intii hadday ijaaza iyo idan la socotay waa taa imaka casharka saaka intan imaka inoo dhamaatay iyo casharkii shalayba waa suuradaa hor ay ahayd awlaadii oo waa marka ay munaawala jirto laakiin idan iyo ijaaza aanay laba socon waa tan beydkan uu kuba sheego wuxuu yidhi wain khalat hadday madhnaato way ka madhan tahay munaawaladii min idni macnaa munaawala weysataa sheekhayaa ka soo qaad kitaabkiibuu u dhiibay ninkii daalibka ah bal wuu u sheego wuxuu yihi waa kitaabkan oo shekhabel baan ka wariyo saasaan uga wariyay buu yihi intaasaa jirta waana u dhiibay laakiin maxay ka madhan tahay min idni ijaazayn laysu ijaazeeye fasaxidu laysu fasaxo inuu ruuxii ka wariyo isaga oo uu iga warigii ayay ka madhan tahay wain khalat hadday madhnaato almunaawalatu munaawaladii ay ka madhan tahay min idnin fasaxid laysu fasaxay ama laysu ijaazeeye waxay ka madhan tahay sila waxaa la yidhi oo culimada qaarkood ama mas-uuliyiin haba noqdeen ama muxadisiinba haba noqdeene ay yidhaaheen tasixu iyadna way ansaxaysaa oo waxay leeyihiin iclaam baaba inoo dambeeyey oo iyaduna awjuhdan taxamulka ka mido casharada dambe aan ku arki doono kal hadduu uba sheegay sheegidan iyo dhiibitaankan iyo tusintan kitaabkii uu tusay ama uu dhiibey u sheegay siduu kuba warinayay kale waxaa yani dee afka idan ma kaba jirin be nooc cidan baa jiro markaa taa inkastaba yaanu odhan waan ku ijaaseeye hadhow sheekii buu wax kaga warinaya oo isagii ijaazadaas buu wax kaga warin baa laidhi laakiin wuxu uhi sheeku wal asaxu qowlka sixada badan ee culimada agtooda raajixa kuba ihi waxa weeye baadilatun anahaa munaawaladan aan idanka lahayni baadilatun mid baadila inay tahay oo rushsaatun ninkan wax kagama warin karo can fulan ma odhanayo ama ajaaza lii fulan ama dee waxa weeyaan waxyaalihii kale ay isticmaaleen halkan ma odhanayo waxaa asaxa oo laba dee qowlka muqaabilkiisa ah inay tahay munaawaladaasi mid aan waxba ka jirin oo aanu ruuxu sidaa wax kaga warinahayn taas bu i taasa asaxan wain khalat wain khalat hadday madhnaato almunaawalatu munaawaladii ay ka madhan tahay min idnin idan iyo ijaaso qiila waxaa la yidhi o bacd alculamaa ilaaheen tasixu way ansaxaysaayo sheegidan laysu sheegaye ee uu tusay baa kollay de waxay iskaba jirta macnuhu inuu yahay waa kaasa igaba wariyo oo kaloo nooc cidan baa jira bidniya yaanu dee laguba dhawaaqin be wal asaxu laakiin qowlka sixada badani baadila anahaa ijaaza munaawaladaasi baadilatun inay mid baadila tahay oonay iyada tani ansaxayn si asna wax lagu warinahayn bal suurooyinkiisa kuu inoo dhameeyey raximah llahu tacaala munaawala ay lahayd mid saxiixa iyo mid aan saxiixaynbana waa ta aan soo aragnay imaka halkan wuxuu inoo sheegayaa oo halkan baxsigan ama intan inoo bilaabmaysiyo abyaadan oo waxoogaaba ah uu sheeku kaga hadli doonaa kollay aan saaka wada dhamayn karahayn ruuxii munaawalo ku wariyey ama ijaazo ku wariyey marka uu isagu wixii warinayo cibaaradu isticmaalaya waayo hore waataynuu soo aragnay waxaan soo aragnay qiraa'adii sheekh meer samaaxii sheeka wax laga maqlayey qiraa'adii lagu dul aqriyayey labadaba waan soo aragnay bal ninkii ama sheekha isagu ka dhegaystay ama isagu sheekha kuba dul aqriyayay ama deedin damiirkiisii aqriyayay hadhow beriga dambe ee iyaga wixii laga warinayay dee iyagu ay noqdaan maxal ayga ama meel ay joogaan ay dadkii kale waxu faa'iideynayaan oo axaadiistaa warinayaan oo gudbinayaan cibaaraadka ay isticmaalayaan oo sida xadahanii iyo samictu iyo akhbaranii iyo ama akhbaranaa iyo alfaadii hore inuu soo maray bal haddaba ijaazadii ilaa sagaal nooc baan ka soo aragnay munaawaladiina waa tan aan hayno maanta ee ilaa dee casharkii shalay iyo kan maanta inoogu dhamaatay suwartoodii waana suwar ijaaza ay la socoto waa ijaaza un ay dheer tahay munaawaladan saan imaka soo arkayno saasna muddaas ay u siiyeen beriga dambe ee uu isagu yahay mid gudbinaya axaadiista mid isaga laga warinayo shakadiisiina wuxuu kaga taxamulayba uu ijaazo ama munaawalo ahaa muxuu odhanaya cibaarada isticmaalaya maxay tahay sibuu abyaadana dee la idhaaho sheeku inoogu balbadsin doonaa oo inoogu toosfilinaya wuxuu yihi kayfa seebuu yaquulu odhanaya man rawaa ruuxii wariyey bilmunaawalati munaawalo wax ku wariyey iyo walijaazati ijaaza macnaa midi waa taxamul oo waa marka hore adigu warinayso sheekha aad ka warinayso midna waxaa la yidhaha aladaa waa xaaladii adigo adigii baa lagaa warinaya sheekha maanta waa lagaa warinaya laakiin dee markan lagaa warinayo axaadiistan aad warinayso sheekhyadaadii baad ka soo noqonaysaa maxayse cibaaraadkaad isticmaalayso ee tilmaamaya ijaazadii ama munaawaladii aad markii hore wax ku taxamuseed wax ku warisay intaa cibaarada isticmaalaysaa markaasi maseebuu odhanaya muxuu cinda aladaa isticmaalaya alfaadu isticmaalaya maxay tahay siiqadee buu la imanaya markaa wuxu uhi sheeku raximah llahu tacaala wakhtalafuu culimadu way iskhilaafeen fiman ay fima yaquulu halkan saas taqdiirkiina kaba dhigto fima yaquulu wuxuu odhanayo waa fimantu fima yaquulu wuxuu odhanayo man shaksigii rawaa wariyey maa nuwila halkan nuwila unbaa inoo taalo wau keliya horta dee nusqanaanin kalaba taasi ma taale ee naawala ficilkeedii mas-uul weeye markaa laba wowbaa meesha taala oo wiila weeye ciristuna waa lilidlaaq waayo waa ficilkaas ee maadiga ee mas-uul u binaysan ee waxa weeyaan taas aliftaas iyo waxaas ma taalo haddaba wakhtalafuu way iskhilaafeen fii man ay fii maa yaquulu wuxuu odhanayo man shaksigii uu odhanayo ra waa warinayey oo hadda markaa isagii waa sheeko waa laga warinaya de laakiin shekadiisii uu isaguna ka warinaya axaadiistoodii ra waa wariyey maa wixii nuwila isaga loo dhiibaye de munawal ahaan loogu dhiibey loogu ijaaseeyey warinaye bal cibaarada uu isticmaalayo ayay iskuba khilaafeen taas wey oo muxuu odhanaya markaa wuxu uhi sheekhu de kollin hadda iskhilaafkan eeg wax kale muxuu daba socdaa salaka casharkii waxaan soo maray inuu yihiba waqad xakaw can maaliki wanaxwihi biannaha tucaadilu samaaca samaacii iyo munaawaladani waa isla mid munaawalada hadda ijaazada ay la socotay ragga agtooda maalik iyo rag kale deetuu yihi waqad abalmuskuna damtinaaca wuu inoo tiriyey halkaasay daba socon madhabahaasay kala daba soconaysa alfaadahani oo wuxuu ihi famaaliku malik ibnu anas imaamu daari lhijra iyo ibnu shihaabin sheekhiisii zuhri ama ibnu shihaab tacalaa waxay ka yeeleen oy ka dhigeen ilaaqahu ruuxaa maanta warinaya weeye wax ee waktigaa horena munaawalo wax ku taxamulay maantana isagii lagama warinayo wuxuu munaawalada ku taxamulay idlaaqiisa uu idlaaqo xadasanaa uu idlaaqo wa akbara wa akbaranaa uu idlaaqa ayaa maxay ka dhigeen yasuuqu inuu jaa-is yahay yasuuqu inuu banaan yahay marka wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala wahwa ilaaqa la ilaaqa xadasanaa iyo akbaranaa ee imaam malik iyo ibnu shaab imika uu ka soo naqliyey laa'iqun wuxuu u munaasib yahay wuxuu u cunaba oo dee qowlkiisa wixii ka laazimaye ama ka ratimaye oo laa'iqu u yahay biman ay bimadhabi man shaksi ama duul madhabtood iyo ciddii madhabtood yara isagu u ictiqaadinayay ee qabay alcarba ardiga munaawaladu ka samaaci samaaci inuu la mid yahay taas ayuu u munaasibiyo dee malik iyo ibnu shaab haba sheegee cid alla ciddii iyadu ku tagtay in munaawaladan ijaazadu ay la socotay dee tabliiga amay caaramid ahaana labadaas suurade ay sheetaalay kitaabkii inay samaaciiba la siman tahay ardiga munaawaladu samaaci la siman yahay dee waxa iyaga u laayiqa inay layska idlaaqa xadasana iyo akhbarana bal taaba wey oo bal intaana hadalka sii wadin kolle waana hadal isku xidhane halkan ujeedadu waxa weeye ama maqsuudka abyaadani kolle casharku masto ee cusla waa iska fududiyo u saalan yahay sheekan haddii aad sheekhaagii marka horeba kitaab ka soo qaad aba kitaab kan aan haynaba kasoo qaado dee sheekh isagu sanad iyo riwaayo uleh ayaa gacanta kaa geliyey nusqadiisii waxaanu ku yihi dee fulaan baan saa uga wariyaa ee iga wari buu ku yihi nusqadii waabad qaadatay ama waad kaba qorato waad u celisay adigii baa beriga dambe lagaa warinaya dee markan lagaa warinayo dee aqrinta aada wixii aqriyaysa waxaa kaba horeeya sanadkaagaad sheegayso ina intaasay riwaayadu noqonaysaa aad leedahay sheekh hebel baan kaba wariyey haddaba marka aad dee taa sheegayso kol hadday munaawaladan ay ahayd imaam malik iyo ibnu shihaab waxaa la midana cid alla ciddii qabta in uu cardulmunaawala uu la mid yahay samaaca la mid yahay maxay banaynayaan inuu yidhaha xadasanaa fulaan waa taas xadasanaa hadda ogo waxaan kusoo marnay samaaci sheekha laftigiisa wax laga maqlaya xadasanaa loo isticmaali jiray iyagu markaa halkan qolooyinkaale way siman yihiin maxay banaynayan inu yidhaha xadasanaa fulaan isagoon hadda raacin xadasanaa fulaan munaawalatan aan odhan oon xaqiiqadii cadday ama xadasanaa fulaan ijaasatan aan odhan iyo akbara akbaradii aynu kusoo marray samaacna in loo isticmaalo dee culimada qaar kale farqiyo aada u badnaana markii dambe qira'a cala sheekh ay u isticmaaleen akbarana iyo xadasanaa in la idlaaqa idlaaqa wuxuu wadaa iyadoon waxba lagu qaydina xadasanaa in lagu daayo ama akbaranaa lagu daayo taas bay yidhaaheen way banaan tahay qolooyinkii dee isku mid ka dhigayana qowlkooda ayay taas noqon ama waxa u laayaqa dee madhabtooda inay saa yidhaahaan ay kuba tagaan taas waa munaasiba ama u laayaqa bal marka intaas buu inoo sheegay laakiin weliba wax kasii daran baaba jirto iyadoonay munaawala aanu jirinay ijaaza tahay kitaab fulaan baan ku ijaaseeyey inay barkood xadasana iyo akhbarana isticmaalana idlaaqeen kii buu sheegaya wuxuu hi bal iskaba daadee munaawaladan ah ijaazadu ay laba socotee aclaa suwar ilijaaza ahayd ee ajaaza way baneeyeenoo ama ajaaza uu baneeyey damirkan baariska bal bamaarkanayo yar eeg dee si aanu dee halka marjiciisa idinka qasmin waayo waxaan markaa idlaaqahu waa idlaaqii waxaan idhi uu dee idlaaqay ruuxaasi iyo limale xadiisan akbara wahwadan waxaan idhi waa idlaaqaas uu idlaaqayay lafdigaas xadasanaa iyo akbaranaa laa'iqun biman yara halkana maxaanu dhaha ajaazahu ajaaza alidlaaqa weeye oo damiirkan ajaazo ku sugan idlaaqii baan u celinaynaayo waa ilaaqaas la idlaaqayo xadasanaa ama idlaaqahumaba dhow xadasanaa iyo akbaranaa idlaaq la idlaaqo idlaaq wuxuu wada iyadan waxaa lagu qaymiya xadasanaa la yidhaha ama akbaranaa la yidhaha idlaaqaas uu baneeyey bacduhum barhkood marka wasanka aad qiraysa haddii dee doontaasina kuba istaabaana si wasanku uu toosnaado halkan kullay ishbaac baa jiraya xarakada miinta oo kale oo bal ajaaza bacduhumu fii mutlaqi lijaasa haddii bacduhum la yidhaaho dee si asalka ahayd ah wasankii ma toosnaanayo bacduhumu fii mutlaqi lijaasa bal markaa taasi waa xagga aqrinta inshaadka weeye beydka ama sida kale ajaaza waa baney xataa mucayankahayd iyo aan waxdii horen soo maray ujeedadu aan inna wax munaawalihii laba socon ba waa ijaazadii guudba in lagu wariyo oo wixii dee taas laguma wariyo xadasanaa iyo akhbarana laba idhaa barhkood baa baneeyey oo bacdigood dee ibnu jurayj iyo rag bay kaba soo naqliyeen taase isagoo ijaazo waxay tahay waan ku ijaazayn xataa aanay munaawalaba laba jirin ayaa waxay iska baneeyeen inuu ruuxu idhaa xadasanaa kollay nooc tadliis waa jiraa markaa halkaa tadliis waa jiraa iyo iham oo waxaa loo qaadanayaa samaacuu ruuxani maqlu sheeka carabkiisi ka maqlay ama akhbarana uu ku dulaqri loo qaadanayaa barhkood baa ijaazada teeda mudlaqa ama ijaazadii mudlaqayd ba iskaba baneeyey in xadasanaa ama akhbarana la idlaaqo walmarzubani sheekha nisbadan le marzubani oo kunyadiisa abu cubaydillaahi baa la yidhaha moxamed ibnu cimraan ibni muusa waa nin akhbaari ah kollay dee xadiidka saasa ma sii ahay dee aqoonteed haba lahaado ee xaggan akhbaarta iyo taas buu uu ku ahaa dee nin aada ugu hor sarreeya iyo xaggan adabka iyo taasoo marzubaanna waa awow awowyadiisii ka mid oo magacan la odhanayay nisbe loo nisbeeyo waana nin horeo mutaqadim oo saddex boqol iyo afar iyo siddeetankii dhintay kollay kutub kala duwanna lahaa haddaba marzubani iyo wa abu nucaymi abu nucaymin imaka dee waan iska aqriyayaa si toosnayd ee abu nucaymi markan kasre kaliya aqriyayay beytka markaan aqriyaya waa wasan ahaan iyo wa abu nucaymin abu nucaym waa imaamkaynu horeba soo maray ee imaamka ahaa cilmigan xadiidka kuwaasi adlaqaa de halkan iskaba qadaro mubtadaha khabarkii adlaqaa waxay idlaaqeen akhbaro ayay idlaaqeen ijaazadan xaggeeda ayay idlaaqeen oo wuxuu leeyahay say u idlaaqeento haddii aynu imaam malik iyo ibnu shaab soo aragnay xadasanaa iyo akhbaranaa inay baneeyeen in la idlaaqa munaawaladii ijaaza ay la socotay qolooyinna ijaazadii guud ahaaneedba inay xadasanaa iyo akhbaranaa idlaaqeeda baneeyeen waxay isticmaaleen kuwan waa iyaga isticmaalkoodii weliba ee marzubani iyo abu nucaymba ijaazo iyaday arrintu tahay xadasanaa may isticmaalin ee akhbaro keliya weeye sii hore laba aynoo wada socday waa akhbara ayay idlaaqeen oo akhbarana ayay yidhaaheen marka wuxuu uhi shee taasoo kalena kollay iihaamka waa jira oo akhbarana dee qiraa'adii sheekha loo isticmaalay samaacna barhkood baa u isticmaalay oo xadasanii ay laba mid ahayd nooc iihaam baa jiray iyaguna akhbara ayay idlaaqeen ijaazo ay u idlaaqeen labadan sheekhna marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wasaxiixu qowlka saxiixi cinda alqawmi qowmka agtooda waa cinda jumhuuri lqowm marka la eego ahlulxadiid iyo ahlusuulba iyo fiqi jamaahiirtooda agtooda qowlka saxiixi waxa weeye taqyiiduu ninkii warinayay ee ijaazo ama munaawaro wax ku warinayay qayditaankiisa uu qaydo markaa alfaadahan iyo siiqooyinkan adaha uu isticmaalayo bimaa wuxuu ku qaydo yubiinu caddaynaya alwaaqaca sii jirtay oo waaqicii ah kayfiyadii taxamilkiisu muxuu ahaa ijaazay ahayd munaawalay ahayd haddaba taa wax caddaynaya inuu ku qaydo ayaa qowlka saxiixa agtooda te waxyaalaha kalena ma banaynayaan waayo iihaam iyo labsibaa iman si muraadkahayd si aan ahayn oo loo qaato ayaa imanaysa tadliis baaba soo gelaya haddaba in la caddeeyo wixii waaqac ahayd oo marka maxay yidhah kaan yaquula iskaba qadar waaba isagoo yidhaaha ijaazatan xadasanaa fulanun ijaazatan xadasanaa haba isticmaalo laakiin waa qayday yani taqyidu bima yubiinu lwaqaca ijaazatan xadasana ijaazatan amase tanaawulan tanaawula waa munaawaladi xadasana munaawalatan ama tanaawulan huma macan aw huma macan ama labadoodii oo wada jiro isagoo yidhaaho xadasanaa ijaazatan wa munaawalatan labadoodii israaciya inuu ijaazo un ku qaydo inuu tanaawul ama munaawala un ku qaydo inuu labadoodaba israaciyo yidhaho xadasanaa ijaazatan wa munaawalatan taasi oo yidhaaho adina lii adlaqa lii ajaazani waa alfaadahan inuu taa kuba qaydo u yidhaho xadasanaa fula fulan fima adina lii amase adina lii keliyaba wuu ii fasaxay wuu iidmay adlaqa lii waa iisii daayey wuu idlaaqay wayaan iyadna waa adin iyo abaaxan bay la mid tahay ajaazanii waa ii ijaaseeyey sawaqa lii waa ii baneeyey inaan wax ka wariyo abaaxa lii abaaxaya sawaqana waa isla mid naawalanii waa ii dhiibay bal inahaas alfaadaha dee waaqicee cadaynaya xaqiiqadii cadaynaya ama qayd ha noqoto ama kuwan dee ajaazanii iyo naawalanii iyo abaaxali iyo waxyaalahaasuu iskaba idlaaqa gooni ahaan u isticmaalo haba noqoto ama isagoo xadasanaa fima abaaxali fima adlaqali fima naawalanii saa yidhaaba haba noqotee inuu taa xaqiiqada cadayn waaqicii uu ku wariye cadaynaysa inuu ku qaydo taas baa ah qowlka saxiixa cinda alqowm cinda jumhuuri alqowmi weeye oo waxyaalaha kale idlaaqeed ah ama xadase ha noqoto ama akhbara ma banaynayaan culimada jamaahiirtooda dee intay banaysana waa kaa inoo sheegayn tale waxaan filayaa surooyinkuwa ama dee cibaarada waa inoo caddee laqbadun baan ku yar laabaya oo wakhtalafuu way iskhilaafeen fii man ay fii ma yaquulu wuxuu odhanayo man rawaa ruuxii wariyey maa nuwiila oo bacnaa doonayo inuu wariyo wayo cid kale u gudbinayo maa wixii nuwiila loo dhiibay isaga munaawalo ahaan loogu ijaazeeyeyna famaliku malik ibnu anas iyo wabnu shihaabin ibnu shihaab jacalaa labadoodani aliftu idlaaq ma hatani maanta jacalaa waxay ka dhigeen idlaaqahu idlaaqiisa ruuxa munaawalo wax ku wariya uu idlaaqo xadahanaa uu idlaaqo iyo wa akhbara akhbaranaa uu idlaaqa yasuuqu mid banaan oo jaa-isay kaba dhigeen oo waa banaanya bay inu iska idlaaqo waayo dee iyaga agtooda samaacii bay la mid ahayd cardigan munaawaladu wahwa eg wahwa damisan marka horeba sheegay dee imaka waxay noqonaysaa wahwa idlaaqaasi weeye waa maxay idlaaqna waa idlaaqahumaa xadasanaa iyo akhbara oo la idlaaqo oo iyadoon waxba lagu qaydin la isticmaalaa munaawalana loo isticmaalaa laayiqu wuxuu laayiqu yahay biman yaraa bimadhabi man yaraa ciddii iyadu ictiqaadinaysay qabtay madhabtood alcarda cardiga munaawaladu ka samaaci maqalkii inuu la mid yahay o ciddii lahayd saynu shalay soo marnay dee cardi iyo samaac waa islaba mid biannaha tucadilu samaaca waxaa u laayaqa markaa madhabtoodii inay xadasana iyo akhbarna uu ruuxii ay u banaantahay inuu idlaaqo kol hadduu munaawalo wax ku warinayo bal ajaazahu welibana qolooyin baaba halkan sii dee iyada kasii fog oo bal ajaaza way baneeyeen oo ku idlaaqa xadasanaa iyo akhbaranaa la idlaaqo bacduhum barhkood way baneeyeen fii mutlaq alijaazati fi riwaayati bimutlaq alijaaza ijaazateeda mudlaqa een xataa munaawalo ku qaydayn ee ijaazo un ahaydba marka wax lagu warinayo taas barhkood way baneeyeen bain xadasanaa iyo akhbarana lakin waa nooc tadliis weeye walmarzubaniy walmarzubaniyu dee siaan imaka taas hore waxay ahayd un iskaamku wasanka eh ninka marzubaan loo nisbeeyey waana awow awiyadiisa kamidaan ile meel maaha marzubaan oo magaciisa ah iyo wa abu nucaymin imaamkii abu nucaym iyadana adlaqaa waxay idlaaqeen munaawaladii ama ijaazadii xaggeed ijaazadii akhbara lafdiga akhbaro akhbaranaa bay yidhaaheen iyadoo arrintu ijaazatay oo idlaaqeen waana nooc ihaam iyadana ama daraf tadliisun baabay tahay wasaxiixu qowlka saxiixa ah cinda alqowmi cinda jumhuuri lqowmi qoomkan ahlu xadiidka dee usuriya isma wada raaciyo iyaga agtooda qowlka intooda badan ku saxiixi waxa weeye inaan la idlaaqin asal ahaan xadasanaa iyo akhbaranaa ijaaza iyo anwaacdeed iyo munaawalo aan laba idlaaqin asal ahaane taqyiiduhu ninkii sidaa wax ku warinayay ee munaawalo ama ijaazo wax ku warinayay markaa dambe uu warinaya qayditaankiisa uu qaydo bimaa wax uu ku qaydo yubiinu cadaynaya alwaaqaca waaqac sii jirtay ah waa kayfiyadii taxamulkiisay ahayd xaqiiqadii taxamulkiisa wax cadaynaya oo waaba maxay kaan yaquula xadahanaa fulanun ijaazatan tanaawulan xadahanaa fulanun tanaawulan munaawalatan aw amase humaa macan aw amase huma labadoodan ijaazo iyo munaawalo ah uu kuma qaydo macan iyagoo wada jiruu idhaaho xadahanaa fulanun ijaazatan wa munaawalatan taa idhaha ama akhbaranaa fulan ijaazatan wa munaawalatan adina lii waa ii idmay sawaydha adlaqa lii ajaazanii sawaqa lii abaaxa lii naawalani wain abaaxa sheiku lilmujaazi iblaaqahu lam yakfi fi ljawaazi buun wuxuuri sheekhu raximah llahu tacaala waa suuro wain abaaxa hadduu badneeyo asheikhu sheekhi uu badneeyo ilmujaazi lilmujaazi lahu weeye waa kii wax loo ijaazaynaya uu badneeyo idlaaqahu idlaaqiisa maxay idlaaqayo halkii horan wado xadahanaa iyo akhbaranaa idlaaqiisa iyaday arrintu munaawalatay ama ijaasatay inuu idlaaqo taa uu baneeyo lam yakfi banayntiisaasi kuma filaanayso fi ljawaasi fi jawaasi ilidlaaqi idlaaq jawaaskii iyo banaanidii sababtuna waxa weya de wixii xaggii musطalax ahaan jiray ama mamnuuc ku ahaa musطalaxaan iyo isilaax ahaan banayntu wuxuu baneeyo yihi iska isticmaal kuma banaanaanayso waatanna maxay tahay waana wax lagu arkay culimadii dee dhinaca galbeed ee islaamka deganayd ama maqaaribada ijaazaadkoodii lahayo wax laguba arkay ee nin sheekhaaba ruux daalibo u ijaazaynayay markaasuu odhanayayba marka uu ijaazeeyo ee uu tii u ijaazeeyo dee wixii uu ijaazaynayay ayuu odhanayay wain shaaa qaala xadahanaa wain shaaa qaala akhbaranaa hadduu doono markaa eeg uu ijaazay wuxuu leeya kitaab fulan baan ku ijaazeeyay marka haddaad doontana markaa xadahanaa iska dhe haddaad doontana akhbaranaa dhe taas buu yihi oo isagiibaa sheekhii mujiiska ahaa ayaa ninkii mujaazulahuga ahaa ijaazadiisii u raacinaya waxaa waan ku ijaaseeye markaad iga warinayso haddaad doonto xadahanaa dheh marka wuxuu leeyahy taasi idlaaqan aan leenahay lama idlaaqayo cinda alqowm ama jumhuuri alqowm ee waa in waaqicii laguma qaydo marka idlaaq xadahanaa iyo akhbaranaa culimada qaar haba baneeyeena halkan la baneeya tadliis ama labsi baa kaba imanaya me ma banaano aan nidhi banayntiisani kuma banaanaanayso waayo waxaan istilaaxaan hadduu mamnuucu yahay hadduu sheekh sheekhadii kamid a yidhaha adiga waan ku baneeyo iska isticmaal kuma banaanaanayso taasi istilaax waa jiraa istilaaxii in la ilaaliyo weeye hadalkaa sheekhu leeya haddaad doonto saadhana istilaax iskuma bedelayo wixii markaa mamnuuca istilaaxaan ku ahaa waa sidii uun oo isaga ibaaxadiisa kuma banaanaanayso inuu xadahanaa ama akhbaranaa iska idlaaqo yidhaha sheekhaygii baa ii baneeyey inaan xadahanaa kaga wariyo isagoo ijaazo un ahayd inaan akhbaranaa un kaga wariyo mutlaqa isagoo ijaazo ahayd sheekhaygii baa ii baneeyey kuma banaanaanayso mustalaxaano waayo ihaam weyn baa kuma jira bal taas weeye baydku waa intan waana qolooyinka maqaaribada soo xaafid maxajar faa'iideeyo ayaa ijaazaadkooda taas ay kuma sugnayd oo lagu arkay iyagoo bacdigood isticmaalay wain abaaxa hadduu baneeyo asheikhu sheekhi lilmujaazi waa lilmujaazi lahu uu baneeyo markii ijaazadii idlaaqahu idlaaqiisana eeg waa maxay waa idlaaqahu xadahanaa wa akhbaranaa idlaaqiisa uu iska idlaaqa xadahanaa iyo akhbaranaa marka dambe uu warinayo taasi banayntaasi lam yakfi kuma filaanayso oo fi jawaazi banaan ay banaanaato idlaaqu waayo wixii mustalax istilaaxaan mamnuuc والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وبعضهم أتى بلفظ موهم شفهني كتب لي فما سلم وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يخلو من النزاع ولفظ أن اختاره الخضابي وهو مع الإسناد ذو اقتراب وبعضهم يختار في الإجازة أنبأنا كصاحب الوجازة واختاره الحاكم فيما شافها بالإذن بعد عرضه مشافها واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنبأنا إجازة فصرحا وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك وحرف عن بينهما فمشترك وفي البخاري, وفي البخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو لحاضر فإن أجاز معها أشبه ما ناول أو جردها صح على الصحيح والمشهور قال به أيوب مع منصور والليث والسمعان قد أجازاه وعده أقوى من الإجازة وبعضهم صحة ذاك منعا وصاحب الحوي به قد قضعا ويكتفى أن يعرف المكتوب له خض الذي كتبه وأفضلا قوم للاشتباه لكن ردا لندرة, لندرة اللبس وحيث أدى فليس مع منصور استجازا أخبرنا حدثنا جوازا وصححوا التقييد بالكتابة وهو الذي يليق بالنزاهة بسم الله الرحمن الرحيم وبعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم ballintaan casharka bilaabin kolli laba laftiyo shalayto xagga hoose yar ku sugnaan ku yar baraarujin yar tasiixeeda uun mid wax saasa maahay oo xaraf keliya ama alif meel ka dhacdo dee kelimadii dhici karto in si kaleba ay u aqrismi karto waa safxada laba boqol iyo toddobiyo toban afka ugu horeysa sharaxa sadriga ugu dambeeya hada axadu suwari lmunaawalati kolley waxay taalla ladi oo keliya oo lidii loo aqriyi kara markaa lidii waxa weeyaan waa ismigii mawsuule aladi unoo aliftii baa dhacday oo dee marka waxay u aqrismi kartaa iyadoo lidii la yidhaha imaka meeshi hada axadu suwari lmunaawalati aladi taqadama alwacdu bidikriha marka aliftii un baa halkaa ka dhacday wax kale maaha safxada laba boqol iyo sagaal iyo toban ee beytka keliya un uu kuba sugnaa wa inkhalat min idni lmunaawala marka sharaxa beytkaas kollay sadarka shanaad saddexa marka xagga sare maayo waa beytka marka hoos loo dhaafo sharaxa sadarka shanaad ayaa waxaa kuba sugan ibnu salaax wa qaala ibnu salaaxi haadihi ijaazatun mukhtalifa ama mukhtalafa dee labadaba looba aqri kara ama mukhtalafa hadii la yidhaha macno way yeelan kartaa laakiin hadalka ibnu salaax waxa weeye sawaabkii kolleyna waa nuskadan aan haynowne haadihi ijaasatun mukhtalla in la yidhahdo fa'da la gooyo oo maaha mid la isku khilaafsan yahay iya waa mid dee nuqsaansan weeye ijaazada caynkani oo waa markaa dhiibidii wax la isu dhiibaya inay ijaasa la socon haddii dee lagaba dhigo taasi inay ijaazo tahay kollay dhiibitaankii u ijaaso lagaba dhigo waa ijaaza mukhtalla macnaa nuqsaan lahoo laa tajuuzu riwaayatu biha ikhtilaalkii weeye ayay dee bal markaa noqonaysaa ama xaggiisa ay kasoo jeedaan inta wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa bacduhum culimada bacdigood ataa wuxuu la yimi bilafdin lafdi muuhimin si ujeedadu ahayd ama muraadku uu ahaa wax ka duwan ee kumoodsiinaya oo aan waaqici iyo xaqiiqadii dhab ahaaneed kaba cabirayna ma si waaqicaa si ka duwan kumoodsiinayo dadka ay u qaadanayaan buu laba yimi oo wahwa shaafahani markaa lafdiga uu laba yimi waaba dee shaafahani katabali waa shaafahani isagoo yidhi amase katabali hadday ijaazadu tahay mid dee afka unuu uga ijaazeeyey oo lafdi ahaydna uu yidhaaha markaa shaafahanii fulanun bikada oo dee isagoo sheegaya ama kitaabkii ama axaadiisii hadday ahayd mid uu usoo qoray ijaazadna qoraal ay ahaydna uu yidhaaho kataba lii fulanun bikada taas ama kada ayay bacdigood la yimaadeen marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala famaa salima muu nabadgelinoo dee halkan ictiraad haddii la yidhaah ictiraad ahaan iyo dee kama nabadgelintani oo dee wixii markaa maqsuudka ahaa ama dee iihaan meesha jira iyo nooc tadbiisoo jira inay wax kalea loo yaqaanay cibaaradanba ama loo isticmaali jiray isagiina markuu ijaaso u isticmaalo kollay iihaam ama tadbiis waa jiraaba labsi baa kaba imanaya saa daraaddeed kama nabadgelinkaasi waqad ataa waa la yimi munaawaladan halka ama ijaazadii bikhabara lafdiga khabara alawsaaciy awsaaci baa laba yimi oo u isticmaalay fiiha fi lijaazati ijaazada u isticmaalay walam yakhlu isna kama madhna min anisaaci khilaaf iyo nisaac isna kama madhna oo awsaaci waa imaamkii macruufka ahaa caalimka ahaa caabidka ama imaam ahli shaam fii waqtiba ahaa bal madhab gaaraba lahaa oo dee waqtiga laguma dhaqmi jiray haddaba wuxuu isagu farqi buu iyaa la yimi halkan ijaazadii qiraa'adii oo isticmaalkiisa aho markay noqoto qiraa'adii sheekha lagu dul aqriyayeyna akhbaranaa buu isticmaalay markay noqoto oo ijaazadiina khabaranaa buu yidhi saasuu ku kala duwayo ijaazo marka ay tahay wuxuu ku warinayo khabaranaa oo ba'da la shado imaka halkan ba'du way shadan tahay waqad ataa bikhabarana weeye waa ficil waayo midma xarakaysno dee imaka lafdigu taa weeye waqad ataa bikhabara oo khabara waa ficilka dee waxa weeyaan tadciif kale ee rubaaciga ah ee markaas lafdiga khabara ayuu la yimi alawsaaciy oo uu ijaazada ula yimi fiiha fi lijaazati marka xaggii qiraa'adana muxuu yidhi akhbarana adii dee caadiga ahaydin soo maray qiraa'adii kolle xag oosana anaa baa soo noqnoqonaysa malaa horena waan isku soo baraarujinay laakiin insha allahu tacaalana kitaabka ee casharada markaan ka baxno un kuwan markaan kitaabada xadiidka gaadhna alfaadaha ikhtisaarkooda xadasana iyo akhbaranaadu matniga ay inoogu iman doonaanoo lafdiga dee fulaantaas kolkol ana fulaanta meela inoo taalla xagga hoose ama anaada keliya waa lafdigii dee waxa weeyaan akhbarana ikhtisaarkii weeye laakiin marka la aqriyaya akhbarana unbaaba la aqriyaya wuxuu leeyahy bal markaa taasu leeyahy markaa sheekhu muxuu yihi wax nisaac iyadu halkana isna kama marhna oo nisaac waa jiraayo nisaaca taas lala odhanaya waxa weya waa nisaac xoog badan oo lagula doodi kara imaamka taase khabara iyo akhbara xagga luqada markaan eegno iyo istilaaxii muxadisiinta markaan eegnee la yaqaanay bayna ahli xadiis labadaba farqi udhexeeya ma jiro markaa tafriqada uu imaamkaasi kala farqiyey ee luqadiina de ma waafaqsanaanayso luqada wax farqi uma dhexeeyo xaggii luqadii laguma kala farqin karo isticmaalkii culimaduna marka la eego ero xadiidkee mutacaaraf baynahumaana hadday yidhaahaan khabaranaa fulan iyo hadday akhbaranaa fulan yidhaahaan labadaba wax keliya loo wada isticmaalayo qiraa'adaa loo wada isticmaalaya saa daraaddeed dee markaynu eegno luqadii iyo istilaaxii mutacaarifka midna ma saacidayo oo loogama helayo mustanad tafriqada imaamka ee lawsaaci oo saasuu leeyahy walam yaklu min nisaaci walaftu anna anna laftigeedana waa ijaazadii baan ku jirnaa hadda awowna waxaan soo haynayo kayfa yaqulu man rawaa bilmunaawalati walijaaza ruuxii munaawalo wax ku warinayay ama ijaazo wax ku warinayay marka dambe isaga laga warinayo ee laakiin uu sheegayo laakiin uu sheegayo sheekhadiisii dee si uu ku taxamulay inay ruuxu marka dambe isaga laga warinayo inagii kitaabumaan aqrinaayo dee cibaaro sheekh iyo waxaan markaas iyada aan la imanaynaa ma jirte laakiin ruuxii markuu sanadkiisii sheegayo wuxuu sheegayaa si uu isagu sheekhadiisii kaga wariyuu sheegayaa isagii markaas saasuu dadkii u gudbinayaa xadiidkii haddaba bal markaa wuxuu alfaadu adeegsanayo isticmaalayo dee waa tii aynu soo marnay si ugu mudnayd imaka halkan istilaaxaad khaasuu inoo sheegayaa oo culimada qaarkood ay u isticmaaleen iyagoo ujeedadoodu ay tahay balse ay ijaazadan ama munaawalada uga farqiyaan waxyaalihii kale qiraa'adii iyo samaaciya ay ugaba farqiyaan haddaba wuxu uhi walaftu anna lafdiga anna ikhtaarahu waxa doortay oo isagu doortay ama xikaaye ahaan soo naqliyey labadaydhaan uu doortay ama se cid kale uu kasoo gudbinaye uu kasoo naqlinaye alkhadaabiyu imaamkii khadaabi waa imaam isna macruufo hore dee aan kitaabka ugu soo araragnay ilaa halkii xasankii iyo markaas taas buu doortay wahwa lafdiga anna oo la isticmaalo maca lisnaadi maca samaaci lisnaadi isnaadka maqalkiisa sheekha laga maqlay maci duktiraabin dhawi ku u saaxiibo weeye oo dhawi ayuu macnaa markaa ma sii dheero ma foga haddii dee samaac isnaad uu jiro arintaynaan weli istilaaxaad khaasa inoo soco walow istilaax yar caami inoo dambeeya haddii a la yidhaha beydka afraadba uu inoogaba bilaabmi doono insha allahu tacaala marka dambe waxaan leeyahay caam ah way shuhroobay aad bay u isticmaaleen oo markii dambe wax agtooda macruuf ku ah ayuu beryaha dambe noqday in walow asalkii hore iyo mutaqadimiintii akhbarana inuu la mid ahaayo aanu ina ijaazo khaas ku ahayn maqalkii sheekha ama dee aqrintii wax lagu dul aqriyayo kale iyo loo isticmaalayay imaka halkan saddexan bayd wuxuu inoogu sheegayaa raximah llahu tacaala sheekhu bal alfaada alfaadaha adaha kamida ama siyaqda adaa kamida oo culimada qaarkood ay u isticmaaleen ijaazadii ama munaawaladii dee ijaaza ay la socotay oo beytka hore wuxuu inoogu sheegay bacd alculamaa inay ijaazadii u isticmaaleen ficilka nin shaafaha shaafahana dee waxa weeyaan asalka hore luqada waa dee imika kollay balaa dee asalkiisa hore waa iyadoo lafdigan ashafa oo dibinta ah in kollay waxa asal u ah xaraf baa dhacsane in ha-dan imika ficilkan ba inooguba sugan shaafahaniina xagga luqada markaan eegno waa ruuxu markuu wax kugula hadlo ama dee uu kula hadle waxuu kuu sheego dee mubaashara ahaaneed afkiisa kaba qaado taas ba ay luqa ahaan laba idhaa shaafahani fulan oo macnaa dee saasuu ii sheegay in weeye igula hadlay sheekh mubashira raximah llahu tacaala lafdigan markuu la qabaynayo o kale shaafahani uu ila faruuriyeystay buu odhan jiro ujeedadu waa dee malaa lafdigan faacala ficilkani kaba soo jeedo isagoo dee laftigeed malaa tarjamo soomaaliya hadna kuba tarjamaya asmaadadiina yar eegaya oo ujeedadu waa dee waxii markaa afkiisa aad kaba qaadato taas baa adigu ay tahay haddaba bacdigood baa ijaazadii ahayd lafdiga ee uu ruux ruux kala yidhi kitaabkaas ama axaadiistaasaan ku ijaaseeyeen laakiin lafdi ahayd ayaa wuxuu isticmaalay shaafani fulan macnaa waxa weeye markii dambe lagaba warinayay halku ka odhan la ajaaza lii fulan ama adina lii fulani ama akhbarana fulanu ijaazatan ayuu yihi shaafahani fulanun oo markaa ujeedadiisu ay tahay ijaazo lafdi ah ayaan kaga qaatay dee axaadiisan ama kitaabkan waxaa kaloo uu yihi kataba lii fulan ama kataba ilaya fulan oo markaa taas hadduu yihi akhbarana markaa kataba ilaya fulana haddii uu ninkan dee isaga sheekhiisa ahaa kutubtan ama axaadiistan uu u ijaazeeyey laakiin si ugu ijaazeeyey ahayd inuu u qoray oo kitaabo ay ahayd kitaabada ama dad kale aan ku dhex jiro istidcaalayaasha sida kaba dhici jiray ama keligiiba ha u qoree markaasna muxuu yidhi katabali isagoon wax intaasa raacin oo katabali fulanun iyadoo ay tahay ijaazadee kitaabo ah qoran ayuu igu ijaazeeyey taas bay bacdigood yidhahen lakiin halkan waxay leeyihin labsigaa jiraya oo imika tani ihaam iyo labsi kama nabadgeliyo si aanu uga nabadgelahayn wixii dee lafdigan uu uga jeeday ijaazo ahaa ama mid lafdi ha noqoto ama mid qoraale wax ka duwan baa laga fahmaya sababtuna waxa weeye culimadu dee isaga waa isticmaal khaase shaafahani waxay u isticmaali jireen oy u isticmaaleen imika shaafahani xadiidkii tooska ahawn waa ruuxii isagoo xadiidkii uba ama kutubtii saa ugu warama isagii uga maqlo maqalkii tooska ahaa ee ruux kale carabkii wax ka qaadayay ayay shaafahani u isticmaalayeen kataba ilayana mutaqadimiintii oo dhami saxiixayn iyo keyrkoodna way ku sugan tahay hadday xadiis yidhahan kataba ilaya fulan marka laba noon meel wada joogin oo kala maqan midkood mid ama kutub ha noqoto axaadiisba uu soo qoro xadiis xadiis uu soo qoro isagoo sanadkiisii sheegaya oo uu soo diro tiina waxa uu sheekhay kaga qaadanaya ay tahay qoraalkaas ayaa loo isticmaalo oo dee saxiixayn iyo keyrkoodba saxaabada dhexdoodii iyadoo sanadku joogay iyo in ka sokaysaba kataba ilaya fulan baa qoran oo macnaa xadiiskan wuxuu qorayay kataba ilaya fulan xadathana fulan can fulan waa xadiiskoo la taam yeelayo waa axaadiistii oo dee laba kala maqani mukaatabadna way noo dambaysaabe ay isu qoreen taas baa loo isticmaalay isagiina dee ijaaza ah halkan labadaba markaa ijaazo nooceed may ahayn ijaazo markuu isticmaalay markaa ihaa meesha dhaca oo dadkiisii ay xaqiiqadu ay si ka duwan meeshii lagaba fahmo la moodsiiyo iyo nooc tadliis hadduu lafdigii dee tadliisaan ugu isticmaalay lafdigii taa loo yaqaanay uu haddana ijaazo u isticmaalay taas baanu ka badbaadin oonu ka madhayn bal shadriga beydka hore taasuu inoogu sheegay ama awsaaci arrintiisu way caddahay oo waan sheegnay marka horeo khabara iyo akhbarana buu kala qaaday akhbarana qiraadii bugu dayo oo isticmaalkii la yaqaanay laakiin markay ijaazo noqoto muxuu isticmaalay khabarana fulan khabarana fulan bal taasna waxa weeye iyana nisaaci waa jiraayo dee luqa ahaanna khabare iyo akhbaro wax farqiya ma jiro lagu kala farqiya isilaaxi mutacaarafka bayn ahlixadiidna iyadna farqi ma jiro khabare iyo akhbara oo bal iyadna nisaac jira taa wey amaa lafdigan ana labada hore aan usoo ogaanay ana khadaabi baa wuxuu cid kale ka soo naqliyay ama isaguba uu doortay in la yidhaaho ijaazadu marka ay tahay man fooqa sheekh weeye maaha sheekhaaga taas isaga looma isticmaalayo halkan waa sheekhaagii waxbaaba ka maqashay laakiin sheekhaaga sheekhiisu waxa weeyaan ijaazayti sheekhaagu uu kaga maqlayo sheekhaagu wixii uu ku xambaaray wax ee uu ku warinaya ijaazo ahaayo waa sheekhaagan musmica cidda ka sarraysa halkaa ijaazadii kuba sugnayd ayuu anna isticmaalay sida anna loo isticmaalayaana waxa weeye iyadoo laba yidhaaho xadahanaa fulan ama akhbaranaa fulan ana fulanan xadatahu eeg adigu waxaad leedahay adigu samaac baabad hayd ama qiraao caadigii baad odhanaysaa xadahanaa fulan akhbarana fulan laakiin sheekhaagan ayaa wuxuu isagu riwaayadiisba ahayd ijaazo marka halkii dee uu ama wax kale oo dee ajaaza lahu fulan uu ka odhan laha ayaa muxuu odhanaya akhbarana fulanu ana fulanan xadatahu xadaadna waa iska isticmaalaya ana fulanan akhbarahu akhbarana waa iska isticmaalaya iyadoo taay halkaa annadu ay gashay macnuu ijaazo uu ahaa oo sheekhuba wuxuu ku wariyay ijaazaha bal taas buu isagu waxa weeyaan doortay khadaabi doortay iyada nafteeda ictiraado waa jiraayo lafdiga anna ee imika u isticmaalay tan oo kale wax macno oo imika halkan ay u leedahay inay dee ijaazo laga dareemo ama lagaba fahmo ma jirto kuma dareensinaysa ijaazo oo muraadkii ahaa ijaazo inna dee wadci ahaan marka leega isticmaal ahaan iyo luqa ahaan loogama fahmayo bal dee waxaa looba in arrintu ay tahay halkan cibaarada laga qaadan lahaa khabarkii caadiga ahaa uun iyo isticmaal dee ikhbaar guud uun ama ikhbaarkii caadiga ahaa ayuun baaba laga fahmayaaye ijaazo inna lagama fahmayo iyada nafteeda saasay uba inkireen qolooyinkii taa kuba tegey laakiin hadal buu raaciyo shadriga dambe wahuwa maca alisnaadi liqtiraab oo ujeedadu ay tahay haddii bal ninkan sheekhani ama dee ninkan raawigu uu sheekhiisii ka maqlay sanadkii sanadkii uu ka maqlay caadigu ugaba maqlay xadahanaa fulan can fulan can fulan laakiin marka wixii la warinayay la gaadhay ayaanu ka maqlin wuu ijaazeeyey sanadkiibuu u sheegay sanadkii uu ka maqlay oo maqal baa jira halkaa laakiin markii ay noqotay wixii la warinayay sanadkaa lagu warinayay ayaanu ka maqlin uu ijaazeeyey taasoo kale ayaa wuxuu leeyahay haddii annada la isticmaalo dee cibaaradii kolley yar ikhbaar guud baa jira ijaaza haba jirtay kol haddii sanadkii laga maqlay ikhbaar adigu aan tafsiil lahayn baa jiro oo uguba warramay marka nooc ikhbaar kol hadduu jiro iyada halkaa adna in loo isticmaalaa way dhowdooma sii dheera ee marka aan